haddaan u gudbo dekedda dhagaxdhigga garaacal dekeddu waa dhismaysaa ilaahay iidankiisay ku dhismaysaa haddee waxaa nin baa yidhi baa la yidhi muxuu ahaa walaalkay nimaan u haystay muxuu wadda ii fadhiistay nin kasta oo boodbooda iyo nin kasta oo dagaal gala iyo nin kasta oo dekeda garaaca neebcaysta waxaan u malaynahayaa inaysan shar u ahayn ay wanaag u tahay ay hooyo u tahay dekeddu laakiin waxbaa istusay ninkaas nimuu yahayba kolleyba waa nin soomaaliya dekeddu ganacsato lacagteedii isku darsatay oo waxa ku baxaya ku xisaabtamad oo haysta oo wixii ay wax ku dirsadeen haysta oo dirsaday baa dekedda dhisahaya dekedda shirkadi dhisi mayso dowladina dhisi mayso dalka anagu dhagax dhig baanu ka rabnay madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo sheegay ciddii wax qabsanaysa waan u hiilinayaa baa dhagax dhigay madaxweynihii puntland baa dhagax dhigay cid kaloo aan uga baahnayn maanta inay dhagax dhigaan ama aan eedeynaynaana ma jirto horta sidaa ogaada soomaali weyney cabdulaahi dekeddu waxay noqonaysaa deked dawliya mise waxay noqonaysaa deked ganacsada leedahay dekeddu labay isugu jirtaa wixii dowladi leedahay dowlad baa leh wixii dhaqaalo ganacsi oo dad shacaba leeyahay lacagtoodana waa laga jarayaa laakiin marna gacanta dowladda ka bixi mayso dekeddu waxaan horey u ogeyn in madaxweynaha jamhuuriyaddu uu bishii january sanadkan dhagax dhigay deked hobyo laga dhisayo haddaanan khaldanayn hobyo iyo garaacad waxay isu jiraan dhistansiga wax aan boqol ka badnayn haddaysan kaba yarayn macquul ma tahay in garaacad iyo hobyo ay laba dekedood isu dhismaan oo gobolka midig uu laba dekedood yeesho
adeer hobyo garacad waxay u jirtaa laba boqol iyo toddobaatan waxaana weeye ummad soomaaliyeed baa meel walba ku nool iyagaa ku noolaanahaya haddii dekadda hobyood la dhiso waa soo dhaweynaya anigu iyo deegaankayguba haddii tan tan garacad la dhiso dadka hobyo iyo nawaaxigaas degani waa soo dhaweynayaan waayo nolol baa la rabaa adeer dadka soomaaliyeed nolol bay u baahan yihiin dhib badan dagaalo badan shido qax bay soo mareen inay hadda nastaan oo nasniin iyo nabad u gudbaan baa la rabaa waayahay marka la fiiriyo dhismaha deked la eego ama deked caalamiya laga hadlayo waxay u baahan tahay fursad ganacsi oo gobolka oo kale ka jidha meel aan dekedi ka dhoweyn soomaaliya afar dekedoodoo horey lahayd dekeda garaacdo haatan kusoo bidha iyo hobyo oo la dhiso xaggee bay fursad ganacsi ka helaysaa dekedaasi ay ku shaqayso
bismillaahi raxmaan raxiim soomaaliya waad la socotaa waxay leeyihiin beero waaweyn oo ballaaran waxay leeyihiin hanti fara badan oo xoolo ah oo badda la saaro oo carabaha loo dhoofiyey iyo dalal kale oo fogfog marnaba dekeduhu qaawanaan mayaan waayana mayaan wax ay dekedaha yacni looga shaqeeyo la waayi mayo waayo ummadda soomaaliyeed baa ballaaran hadday tahay beero hadday tahay xoolaha hantida ah oo fara badan waxaa jira dhulal fogfog oo dekadaha hadda hore soo gaari waayey oo hantidoodu si ay u ilaalinahayaanba ama ay gadowdo gabowdo ama iska dhimato marka dekadaas garacal shan taraal weeye soomaaliya oo dhan shan taraalkeedii weeye ninkii yaqaan oo dhulka yaqaan baa garanaya waxaan marka anigu kusoo dhaweynayaa qof kasta oo soomaaliya oo hooya iyo aabba yaqaan dekadda garaacdu waa u furanta dadka arrimahan isweydiinayaa waxay leeyihiin intii gobolka laba dekedood uu yeelan lahaa oo dadka gobolku ay laba dekedood ka shaqayn lahaayoon qeyb hormuud u noqon lahayd maxaa diidaya in maalgelin gobolka lagu wada sameeya haddiiba lagu samaynayo oo hal meel lagu sameeyo ama garacad la isugu tago ama hobyo la isugu tago
waxaa diidahaya ummadda soomaaliyeed waa ballaaran tahay saan kuu sheegaba dadku hadduu ballaaran yahay oo uu kala fog yahay waxaa fiican dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed soo gelahaya in qof waliba meesha uu degan yahay wixii uu heli lahaa uu ka helo hantidaasi ay noqoto hanti soomaaliya ku filan oo nin waliba markuu soo tooso neefka ariga ugu jiro markuu caydhsanahayo war xaggee baad saaka geysaa uusan odhani uu dekada geeyo oo kasoo gato ilmihiisana raashin usoo gato sidaas weeye sida danta ku jirta adeer waayahay haddaan dib ugu soo laabanno hadalkaaga ee waxaan ka dareemayaa in ay ka mid tahay ee cudurdaarkii ra-iisul wasaaruhu la sheegay inuu ka cudurdaartay garacad dowladdu iyadoo hobyo dhagax dhigtay siyaasadeeda ma kula qotontaabay kula tahay inay dekeda garacadna dhagax dhigto
arrintaas sidaan horey kugu sheegayba ra-iisul wasaaruhu hadduu ka cudurdaartay oo howlo kala yeeshay waxaan leeyahay waa ra-iisul wasaarihii soomaaliya wax dhibihina ma jiraan madaxweynihii puntland baa dhagax dhigay haddaan ra-iisul wasaaruhu dhagax dhigin waxaanse kuu sheegayaa mucaarad puntland ka abuurmay oo ama gudaha ku jira ama dibadda ka gacan togaaleynahaya baa jira oo badan taas baan anigu oga markaynu dekada dib ugu soo laabanno odayaashii deegaankaad ka mid tahay iyo gobolka dekadan inay dhismato oo dhismaheedii la dedejiyo door intee la-eg baad ku leedihiin ee maxaad safilaysaan waqti intee la-eg bay socon kartaa waa mahadsan tahay dadka deegaanka degan mudug ama gabar ha noqdo ama oday ha noqdo ama wiil ha noqdo ama ganacsade ha noqdo ama baylood ha noqdo ama darawal ha noqdo dekadda garacad lacagtoodu jeebkooday ku jirtaa waana ku bixinhayaan garacad deg deg bayna garacad u dhismaysaa haddii ilaha idanka ka dhigo wax cabsiya ana odayaasha soomaaliyeed ama sargaal ah deegaanka u magacaaban garacad wax cabsiyaho aan ka qabaa ma jirto inay dhismi weydo marnaba ugu dambeyntii ee waxaa soo baxay hadallo ee ah in oo qaar ka mid a mas-uuliyiinta iyo odayaasha ka imaanaya oo ahaa arrintaani ka kacay maxaad bulshadii iyo dadkii iyo puntland aad ugu baaqaysaa arrimaha noocan oo kale bulshada reer puntland waxaan ugu baaqahayaa bulshada reer puntland waxaa lagu yiqiin firfircooni wada socod geesinimo muxuu ahaa wax la yidhaahdo wadaninimo waddaninimadii iyo soomaalinimadii ay ku shaqaynayeen iyo rabitaankii puntland yaansan dhaawicin oo wax dhaawici ka gaarin sidaasaan leedahay takadana ha u soo jeedteen ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed bay takada garacdu dhismaysaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu